dadka oo aada u caraysnaa ayaa ku dhawaaqayay inay si aada uga soo horjeedaan tallaabadaasi iyagoo sheegay in ku dhawaaqista uu sameeyey trump inay tahay mid cadaalad darra ah waxaana dibadbaxayaasha oo markii dambe isugu soo uruuray masjidka cumar bin khidaab ee magaalada muqdisho ay v o a ugu warameen dareenkooda anigoo ah magacayga xasan cabdulaahi dhabar waxaan meeshan ugu imaaday inaan shacaartayda muujiyo dareenka uu sheegay dolar taram aan ka soo horjeedo taas oo muslimiinta midaynaysa magacayga waa garaad xasan kana mid ah jamaacada masaajidka cumar bin khadaab ee magaalada muqdisho maantoo jimcaha waxaan dareenkeena ku muujinaynaa falkii fowlxumada badnaa oo ku dhaqaaqay madaxweynaha maraykanka donald trump taasoo uu ku magacaabay caasimadda muslimiinta caasimadda falastiin iyo caasimadda dhammaan ummadda muslimiinta ee magaalada qudus uu ku magacaabay inay leedahay caasimad u tahay yuhuudda taas waa ka dhidhinaynaa insha allahu tacaala intii qof muslima dhiig uu ku jirona waxaan u sheegaynaa donald trump iyo qoomkiisaba inay yani ka digtoonaadaan waxyaabahaas iyo waxyaaba la mid ah anigoo ah magacayga abshir aweys yuusuf haddaan nahnay ummadda muslimiinta ah dareenkeena waxaan ku muujinaynaa in magaaladaas loo soo huray dhiig fara badan muslimiintana ay ka dhiidhinayaan warkan culamo udiinka ka qayb galay dibadbaxa maanta uu ka mid ahaa sheekh cabdixayi imaamka masjidka cumar bin khidaab ayaa si kulol u cambaareeyey tallaabada madaxweynaha maraykanka donald trump waa meeshii nabigood sal allahu alay wasalam loo dheelmiyey oo imaamyada imaam uu ugu noqday ambiyadii oo dhan halkaasna laga sii dheelmiyey oo samaawaadka loo qaaday kadibna cumar bin khadaab radi allahu canhu magaalo uu furay ay tahay taariikh dheerna muslimiinta ku leh in hal mar un la yidhaahdo dadkii dhowaa ee mar dhow qabsaday ee la yaqaano maalinka ay magaalada soo galeen ay qabsadeen in la yidhahdo idinkaa iskale oo caasimad idiin tahay taas go'aankaas oo aad iyo aad yani dareenka muslimiinta u taabtay ayaan annagana qayb ka nahay soomaali haddaan nahay dareenkaas ayaan qayb ka muujinaynay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa horey go'aankaasi ugu tilmaamtay inuu yahay mid halis ah waxaana dowladda ugu baaqday maraykanka inuu si dhaba ugu fiirsado dhibaatada go-aankani uu ku leeyahay mustaqbalka dalalka bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka saynab abukar maxamed v o a muqdisho